munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday degmada galhareere ee gobolka galguduud munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ku jiraan nabadoonada beesha murunsada iyo waaliga gobolka galguduud dib u dhiska madarasadan oo socday in muddo ah wuxuu maamulka islaamiga ah howshan u magacaabay guddi ay ku jiraan waxgaradka degmada waxayna u istaageen sidii ay dib ugu dhisi lahaayeen markaska daarul culum markaskan ayaa markii hore waxa uu ka koobnaa qol yaroo cidhiiri ah balse hadda waxaa laga dhigay markas caalami ah oo xitaa marwaaxada ayaa lagu xiray gudaha markaska ogaaska beesha murursada oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey marxaladda ay markii hore ku sugnayd madarasada
daartan daarul culuum ah daaru linfaaq fii sabiilillahina waa ilaahay baa maaragtay qolkii kulaylka badnaay markay diinta u gargaareen ugu beddelay gurgaan aad u jeediin oo daaraha leh oo biyaha qabow ku jiraan oo maaragtay marawaxaduhu ku xihan yihiin oo quruxda badan ayaa ilaahay ugu beddelay nabadoon cabdishakuur sheekh ibraahim iyo nabadoon cabdiweli jimcaale oo u hadlay guddiga ayaa iyaguna ka warbixiyey dhismaha madarasada markii loo soo dhaco qaybta labaad oo dhaqaalaha runtii dhaqaalo tiro badanaa gala meeshaan afartan iyo laba kun iyo laba boqol iyo qurushaaday noqotay lacagta ku baxda meeshaan afartan iyo laba kun iyo laba boqol lix kun boqol toban iyo afar doolar walaayada iyo rag odayaal ahoo xamar iyo meelahaas jira waxay nagu soo taakuleeyeen ay noqotay soddon iyo lix kun iyo boqol iyo jajab doolaroo soo hartay hadda waxaa nagu taagan shan kun oo toddoba doolar dhiman intii ka soo horto oo soddon iyo kow kun iyo jajab ah waxaa bixiyey magaalada galhareeri iyo daafaheeda waxaan si gaar ahaaneed uga mahad celiha waxaan si gaara rabaa inaan u xuso cid walba kaalinta ay ku lahayd gabdhaha muslimaadka ee wax ku barta iyo kuwa la jooga intaba ayadoon la kala qaadayn kaalinta ugu weyn ay ka qaateen ilaahayna waa ogyahay annaguna waa ognahay ilahi waxaan leenahay subxaana watacaala miisaanka u saara sanaadka sidoo kale degmada ragga iyo ganacsatada iyo mansab kasti oo degmada loo deganaa cid ka harta ma jirto ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka galguduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa soo xiray xafladda waxaan rabaa markaa inaan ka soo gebagabeeyo maadaama maalin xaflada ay tahay oo muhiimaddana ay tahay markaskan oo horey u socday shaqadiisii waxbarashadiisii laakiin hadda dhismo cusub oo aad iyo aad u qiimo badan loo dhisay in maanta min jadiid dhismahaasi xaflad in loo sameeyo oo muslimiintii dhagaalada bixiyey juhdiga bixiyey ay arkaan gabdhihii dhiganayay meeshaan dhaqaaladana ku bixinayay inay arkaan laiskugu yimaado oo runtii farxaddaasi iyo shaqadaasi laiskugu yimaado ayaa maaragtay muhiimadda ahayd
wilaayaadka islaamiga ah ayaa dib u dhis ku sameeya goobaha lagu barto diinta islaamka halka ay dowladda federaalka ee iyadanu dib u dhis ay ku samayso iskuullada ku yaala meelaha ay xukunto